Hay'adda Fuad Foundation ayaa shan boqol oo buste u qaybisay in ka badan laba boqol oo qoys oo ku nool xaafadaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somalilan. Goobta lagu qaybinayo bustayaashan ayaa waxaa duurjoog ahaa madax ka socotay hay'adda Fuad Foundation, haween, odayaal, iyo carruur. Maxamed Cabdi oo ka socday hay'adda Fuad Foundation ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leeyihiin bustayaashan iyo cidda loogu talagalay.
waxa aynu ku jirnaa wakhtigii dhaxanta wakhti runtii xaaladdu ay adag tahay bulshadeennii danyarta ahayd iyo bulshadii ee, waxa weeyaan agoontii iyo dadkii markaa waxa weeyaan jilicsanaa oo dhan wakhti aad ugu adag waa wakhtigii dhaxanta bishii disembar oo sii dhammaanaysa iyo january iyo february oo markaa waxa weeye wakhtiyada dhulkeenna ugu qabow ah maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu na waafajiyey wejigii koobaad ee, waxa weeyaan ololihii aanu bilownay ee aanu ugu magac darnay dugsiye waxaan maanta halkan ku qaybinnay shan boqol oo buste oo aanu siinay laba boqol iyo konton qoys oo isugu jira sagaal xaafadood oo ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa ee dadka danyarta ah ay degan yihiin waxaanu maanta gaadhsiinay oo bulshada eh, wejigii koowaad aanu u qaybinnay shan boqol oo buste Eh, waxaa shantaa boqol ee buste runtii soo bixiyey dad kala duwan oo meelo kala duwan jooga dadkii qurbaha joogay iyo kuwii markaa waxa weeyaan dalka joogay Qaar ka mid ah dadkii danyarta ah ee loo qaybiyey bustayaashan ayaa bogaadiyey.
walaalahayga muslimiinta waan salaamayaa walaalkay aad foodhiishan ummadda masaakiinta islaamka wuu caawiyaa walaalahayga islaamka ah kalena waxaan ka codsanayaa annagoo masaakiina aniga wuu ii caawiyey meherad yar buu ii furay ummadda kale baahanna in saa loo gacan qabto ayaan doonaya walaalahayga islaamka waxaan ka codsanaya inay dadka iyagaa islaamka ee baahan soo caawiyaan marka waxa weeyaan ilaahay khayr hadin siiyo intii noo soo dhiibtay ee nagu soo asturay laakiin dadkeennu caawimay u baahan yihiin wax badanna laydinma weydiinayo war qofka annaga maalintii hal doolarna noo dhiiba iyo qofka kunlaana noo dhiiba iyo ka bishii toban noo dhiiba intaas umaan urunnaa waxan ay ka imanayaan ilaahay khayr hadin siiyo intii soo bixisayba khayrna ilaahay ha idinku bedelo ubadkana ilaahay ha idin barakeeyo xoogga waalidkeenna ilaahay u naxariisto intii dhimatay iyo inta noolba Deeqdan bustayaasha ah ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada danyarta ah ee ku nool xaafadaha magaalada Hargeysa maadaama loo guda jiro xilligii qaboobaha.